بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه من الأقوال والأفعال والآراء ikhwaani fillah waxaynu ku soo jirnay siiradii cumar oo aynu gelayna habeenkeennii lixaad inta ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga furo siirada cumar binu khadaab radia allahu canhu waa malii'an bilcibar waxaa ku sugan cibar badan oo runtii wakti badan in la eego ay tahay innaga uuna maaha ee xataa saxaabadii ridwaanullaahi calayhim ereyadii ay ka yidhaahdeen oo keliya haddii la ururiyo ayaa wakti badan qaadanaya waxaynu ku soo jirnay cumar iyo habkii uu khilaafada intii uu hayay u dhisay waxaynu ka soo hadalnay cadaaladdii cumar uu ka dhex muujiyey xukunkiisa iyo isaga iyo riciyaddii muslimiinta ahaa wixii ka dhexeeyey iyadoo meelo badan aynu taabannay waxaynu u tadaruqi doonnaa caawa insha allahu tacaala qabla inta aynaan ka warramin dhammaystirkii bulshadii muslimiinta ahaa ee gacanta uu ku hayay inaynu ka waranno safar dheer oo uu runtii u galay qudus mar ay la soo hadleen saxaabadii shaam joogtay ikhwaani fillaahi inta aynaan safarkaasi wax ka tilmaamin laba masaloo koob kooban baynu ku khatimaynaa xidhiidhkii ka dhexeeyey cumar binu khadaab radia allahu canhu iyo dadka muslimiinta ah habeen habeenada ka mid a ayaa cumar isaga oo socod dheer ku jira waxa uu la kulmay iftiin meel fog ka baxaya horena waxa muslimiinta dhaqan u ahayd oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka soo gaadheen habeenkii in la iska damiyo iftiinka waayo dhulka ay ku jireen baa ahaa dhul cushada ah ama buulal buu ahaa ama ma garatay qaabkan dadka qaxootigii ay u jiraan waa ayay saxaabadu u noolaayeen may ahayn dhismo runtii culculus muu jirin wakhtigaasi oo xataa masaajidku ciid buu ahaa dee xasiir iyo wax laysu geegeeyey iyo tiirar buu ka koobnaa markaa si gubashada loo ilaaliyo dabka way iska bakhtiin jireen oo dee nalkanina muu jirin sidoo kale shay dabka xafidaana muu jirin marka marka ay seexanayaan iftiinka way iska bakhtiin jireen lidaalik ayaa waxaa la yidhaahdaa iftiinku marka uu guri ka muuqdo dee waa lala yaabi jiray marka cumar binu khataab radia allahu canhu ayaa meel fog baa wuxuu ka arkay guri iftiin badani uu ka muuqdo gurigii baa uu gaadhay cumar binu khataab radia allahu canhu dabeete gurigii inta uu ku garaacay ayaa uu salaamay dadkii muslimiinta ee meesha ku jiray markii uu salaamay ayaa waxau ku yidhi assalaamu calaykum yaa ahla adawi yacni dadkii iftiinkow yani yaa ahla annaari buu diiday kelmaddaa in dab uu isticmaalo dadkii iftiinkow waan idin salaamay baa ku yidhi oo waa u salaamay dabeete salaamtii markii ay ka qaadeen ayaa waxau ku yihi cumar binu khadaab waa maxay iftiinkan maxaa xilligan idin soo jeediyey markaa nin acraabiya oo runtii ad adag oo soo hayaamay dhib badanina ay haysato ayaa u ahaa waxa uu ku yidhi nin yahow dhibaato badan baana haysata adiguna waxba kama qaban kartid inaad iska sii socotaa kuu khayr badan buu ku yidhi marka cumar binu khadaab radia allahu canhu ayaa ku yidhi walaal waa maxay dhibaatada idin haysata wuxuu yidhi maxaad ka qaban kartaa buu yidhi waa gabadh foolanaysa oo fooshi ay hayso oo aan wax ay cuntana aan loo haynin masaafo dheerna lagala soo hayaamay adigu maxaad u qaban kartaa buu ku yidhi cumar binu khataab marka cumar binu khataab ninkii lamau hadlin waa iska tago wuu noqday waa habeennimo wakti dambe dadkuna ay wada seexdeen laakiin isagu uu socdo waxaa la yidhaha qubayl alcasr ayaa ila waa habeenkii oo dhan marna waa taagan yahay marna muslimiintuu ku dhex wareegayaaye waxa uu ku dhex gemi jiray masaajidka inta u dhaxaysa duhurka iyo casarka marka uu kusoo noqdo masaajidka oo daa'iman saxaabadu marka ay raadinayaan ee ay suuqa ka waayaan masaajidka ay usoo raadin jireen marka inta u dhaxaysa duhurka iyo casarka cumar oo ku seexday madaxiisa ama jilibka ku seexday bay saxaabadu ugu iman jireen sababtuna waxay ahayd socodkaa badan iyo soo jeedkaa badan ee habeenkii uu socon jiray ee uu muslimiinta danahooda ilaalin jiray iyo waktigu ilaahay subxaanahu watacaala u tukanayo waxaa la yidhaahdaa waxaa u yimid dumarkiisiibuu sidaa u eegay oo runtii saddex ay markaa joogeen talow tuma ayaa ugu dhibirsan oo gabadha muslimadda ah ee foolanaysa wax u qaban karta buu isyidhi marka umu kalsuum bintu cali bintu abi aalib ayaa uu tegay oo uu ku garaacay albaabka wuxu uhi umu kalsuum gabadh muslimada ayaa fooshi ay haysaa oo dhib badanina ay ka muuqataa waana magaalada koonaheeda buu ku yidhi inaynu u gargaarnana waa waajib aniga isaaran iyo reer cumar maadaama muslimiinta aan mas-uul ka ahay marka waa diyaargaroobi doontaa buu yidhi inta aan kugu soo noqonayo sii diyaargaroow oo xamaantii gabadhaa loogu gargaari lahaa sii urursa wuu iska dhaafay wuxuu tegay baytulmaalkii muslimiinta baytulmaalkii muslimiinta markii uu tegay cumar ayaa ninkii muslimkii hayay uu yidhi raashinka intaasee intaasoo noocayo diyaari buu yidhi marka raashin walba waxbuu uga diyaariyey wuxu uhi amiir almu'miniin shaashinka noocaas ee intaasoo shay waa kugu culus yahay ee xaggee baad geenaysaa wuxu uhi waxaan geenayaa dad muslimiin oo dhib ay haysato ayaan doonaya inaan gaadhsiiyey diyaari buuri akhiiran ninkii muslimka ahaa ee runtii u hayay baytulmaalka muslimiinta ayaa ku yidhi yaa amiir almu'miniin aan kula qaado fa qaala laa ataxmilu wisri yowma alqiyaama way wanaagsan tahay inaad qaaddo laakiin dembigayga ma qaadi kartaa buu ihi qiyaamaha oo adigu ma iga xambaaraysa qaala laa leannu ilaahay baa le walaa taziru waasiratun wisra ukhra wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca wa anna sacyahu sawfa yura ilaahay baa le naf dembaabtay naf kale dembigeed ma ay qaadi karto oo qofkuna waxa uu shaqaystuunbaa u sugnaaday oo taasi dee kitaabkay ku sugantao cidna kaama qaadi karta buu yihi idan wuxuu yidhi haddaanad iga qaadi karayn anaa xilkan ii saaray ee tuurta un ii saar cumar tuurta ayaa loo saaray raashinkii uu qaadayay ee dadka muslimiinta ee baahan uu qaadayay sidii buu ku soo baxay sidii markuu ku soo baxay ayuu yimid ninkii caraabiga ahaa markaa ninkii caraabiga ahaa baa cumar uu soo fadhiisiiyey umu kalsuumna waxa uu ku yidhi adigu gudaha galoo gabadha muslimadda ah u shaqe oo u gargaar si ilaa inta ay ka foolanayso halkii bay ku sheekaysteen ninkii caraabiga ahaa ninkii caraabiga ahaa baa wuxuu aada ula yaabay dhibirsanaanta cumar binu khataab radia allahu canhu markaasuu ku yidhi miyaad aragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi waa laga yaaba oo miyaad la dagaal gashay buu ku yidhi markaasuu yidhi waa laga yaaba wuxuu ihi meel fog baan ka soo hayaamay waxaana laiga sheegay buu yidhi cumar binu khataab inuu aada u kaaliyo dadka muslimiinta ah waxaan is idhi ku dhowow bal in ilaahay subxaanahu watacaala kaalmo kaa siiyo wallaahi anta khayrun min cumar binu khataab dee adigaaba ka khayr badan buu yihi cumar binu khataabkii aan ku socday ee aan islahaa aada gaadhid oo ha ku tabantaabiyo ha ku kaaliyo cumar lama u hadlin ninkii acraabigaa kelmaddaa uu yidhi ninkii acraabigaa in badan bay sheekaysteen akhiiran waxa uu ku yidhi ii ducee kol haddaad saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka mid tahay oo ilaahay ii bari inuu inan isiiyo inankaygii calqamo oo kale ah marka halkaasuu moogtay cumar binu khataab baa ku yidhi ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa wax bixiya dakaran kaana aw untha waxa uu bixinayaa ha noqdo inan ama mid lab ha noq yacni mid dhadig ama mid labku doono ha noqdee ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa bixiyay iyagoo sidaa u sheekaysanaya oo sheekadu ay sidaa u socoto cumar binu khataab uu tusayo sida loogu kariyo gabadha umusha ah marka shay la shiiday oo allahuma salli calaa maxamed qamadi la shiiday oo dumarka sida daqiiqda bahashan casiisada la yidhaahdo oo daqiiq iyo sonkor la isku daraya ayuu cumar binu khataab baraya oo uu leeyay dumarku marka ay umusha yihiin bahashaasa loo sameeya markaa inta la walaaqo daqiiqdii buu ku sheegayaa moogtay qorigaa sidaa loo raacayaa si aanay isu qabsan wuu u sheekaynaya isagoo u sameynaya ikhwaani waxaa xusid mudan cumar binu khataab radia allahu canhu gabadhii markii ay umushay ee allahuma salli calaa maxamed la yidhi wiil bay umushay ee uu reerkii qoodiyey ee qof walba wixii u baahnaa uu siiyey ayaa cumar binu khataab radia allahu canhu uu noqday oo uu gurigiisii ku noqday wa hada mathal jayid ay tahay in aynu ku ogaano siiradii uu lahaa cumar binu khadaab iyo hoggaankii muslimiinta ahaa ee khilaafada hayn jiray oo cumarkii looga taag waayey dumarkii indhaha la-aa ee muslimiinta ahaa ee ducafada ah zaniira waa imraa min binti ilhani wa alu yaasir waa khabaab ibn اlars suhayb bnu sinaan bilaal bnu rabax alxabashi ducafadii muslimiinta ee toddobada ahaa abuljahl marka lasoo dhaafo waxaa ugu darnaa cumar binu khadaab radia allahu canh waa maxay isbedelka intaa leeg ee qabla alislaam sida shaksiyaddiisu ay ahayd sidaa u bedelay ee gaadhsiiyey inuu ilmeeyo oo uu raashinka u xambaaro dadka muslimiinta ee ducafadaa oo uu habeenkii u lugeeyo oo uu sidaa ugu shaqeeyo isbeddelka asaasigii waxa weeye waa kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wassalaam waa islaamnimada oo la raaco wey waana fahamka runtii aynu doonaynay in badan in laga fahmo siirada waxaa xusid mudan qisada taa runtii la midka ah ee cumar binu khataab radia allahu canhu uu kula kulmay caruur hooyadood ay ku aamusiinayso disti madhan oo markii loo waayey raashin ay cunaan ay runtii uga dhigayso inay raashin u karinayso oo cumar uu la soo kulmay iyaga oo magaratay carruurtii ay qaylinayaan gaajo darteed oo cumar binu khadaab uu hooyadii ku leeyahay maxaa dhibee jirta ay leedahay raashin baanan u hayno waanay qatanaayeen intaasoo hore marka waxaan isleeyahy inta ay kaa seexanayaan ha moodaan in wax loo karinayo marka cumar binu khadaab radia allahu canhu sidiisi leeg ayuu halkii ka cararay waa saqbadh habeennimo ah baytulmaalkii muslimiintuu tag raashinkii ay carruurtaasi cunayeen buu soo qaaday hooyadood buu ugu dhiibay wuxuu yidhi halkaasaan fadhiisanayaa ee u kari raashinkii markii loo kariyey ee la siiyey ee ay dhergeen ayaa axad asaxaaba oo la socday ayaa la yaabay cumar binu khataab oo sii fadhiya suli yaa amiira almu'miniin dee raashinkiina carruurtii way qaadatay maxaa ku sii fadhiisiiyey wuxuu yidhi ilaa aan arko halkii ay ka ooyayeen iyaga oo ka faraxsan ilaa aan arko oo aan weliba faraxooda wejigooda ka dareemo ma aan doonayo inaan ka taga buu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu wa ficlan wuxuu arkay muddo kadib saxaabigii baa arkay yararkii oo ciyaaraya ooyey oo ciyaaraya markii ay dhergeen dabeete cumar binu khataab halkiiba uu ka socday isagoo layntii aan sugayey ee aada adigu ku sabri lahayd waxay ahayd uun inaan ogaado inaan dareemo in raashin ku filan ay qaateen buu lahaa cumar binu khataab radia allahu canhu ikhwaani waxaa xusid mudan adduunka sidaa loo qaybinayey iyo ardiyadda laga qaybinayay sidee bay ahayd macnaheedu ma waxaynu idhaahnaa bani aadamku maanta waad og tahay oo wuxuu aaminay xoog iyo maskax yani waxa weye technologigii farsamadii waxa la yidhi waxaa lagu keenay caqli iyo gacan baa lagu keenay man bawarkii oo la adeegsaday iyo fikraddii marka nimankan idealistiska la yidhaahdee ma garatay waa kuwa yidhaahda caqligaa ka horeeya oo ay leeyihiin waxan ba caqligaa sameeyey ilaa xad ay gaadheen in ay qaybiyaadkii ma garatay ay farageliyaan oo yidhaahdaan aaladaba caqligaa ka horreeyey marka ay falsafadaynayaan bani aadamkii wuxuu keenay maanta inuu yidhaahdo caqliga iyo xoog hadduu qofku haysto oo imkaaniyaadkii ka taagan markaasi wax walba qofku u qabsan kara naqulu ficlan maanta baahi badan baa jirta waddamada muslimiinta kashmiir aalaaf min almuslimiin baa u dhinta gaajo wa fii hunaaka yacni waddamo badan oo muslimiinta ka mida dee africa intaasoo dal oo maanta xataa yurub oo maanta albaniya ay ku taallo oo laga warramayo boqol kiiba shan iyo siddeetan baa muslimiin albaniya oo dal yurub gudihiisa ku yaalla waxay gaadheen dadkii la iibiyey iminka yacni fawdadii dhacday markii la yidhi yurub islaam baa ka fufaya ayaa meelihii muslimiintu ay u badnaayeen oo dhan rabash la geliyay albaniya ka mid a waata dhibta maanta ka taagan khalal markii uu ku dhacee nidaamkii uu burburay waxay gaadheen wax walba la iibiyo xataa carruurtii in magarat la iibiyo ayay gaadhay oo la kala iibsado markii fawdadii ay badatay waxaan uga socdaa markaynu leenahay baytulmaalka muslimiintu wuxuu awooday ama hogaankii muslimiintu wuxuu awooday qof waloo muslima baahidiisa in halkiisa lagu daboolo taa macnaheedu waxa weeye ma wax soo saarkii dadku ay lahaayeen baa aada u batay miya waxaynu leenahay arrimaha ilaahay baa isku hagaajinaya innaga dadaal baa layna faray waana in dadku ay kala saaraan altawakul waatawaakul sidaa markaynu leenahay islaamku in la shaqeeyo maskaxda laga shaqaysiiyo wax la bedelo qofku in badan uu u soo jeedo inuu wax qabto islaamka ina faro camal inagu moogtay inagu adkeeyey laakiin taasi waxaa ag socda in ilaahay arrimaha loo dhiibo dagaalkii beder baa inoogu fidan absal mithaal oo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo loo sheegay inuu gaalada jebinayo oo loo sheegay in ay laynayaan oo ay weliba qabqabanayaan quraysh oo ka tiro badan ayaa nebigu siduu ilaahay u baryey baa guntigii ka dhacay allahuma in tahlik haadihi alcisaaba lan tucbad fi lardi abad ilaahayow haddaad kooxdaa yar halaagto lan tucbad fi lardi abad dhulka cid kugu caabudaysaa ma ay jirto ilaa xad abuubakar uu yidhi baryadii uu ilaahay beryey rasuulku ayuu is-iloobayo guntigii baa ka dhacay markaasaan ku qabtay buu yidhi abubakar radia allahu canhu oo aan guntiga wahayay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam maadaa tatasawar baryada keentay uu rasuulku ilaahay beryayey ee keentay inuu iloobo guntigu inuu ka siibto rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxa uu doonayay saxaabada inuu ku tarbiyadeeyo qofku inaanu xooggiisa iyo caqligiisa aaminin laakiin uu ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xidho arrimuhuna markaasay fududaanayaan taa macnaheedu waxa ay tahay cumar binu khadaab radia allahu canhu wuxuu gaadhsiiyey heerka aynu ka warramayno khilaafadii islaamiga ah iyadoo bani aadamku waxa uu ku xisaabtamo ay kooban yihiin oo ay urursan yihiin waxaan jecelahay inaan iskaga wareego si kooban oo urursan safaradii cumar binu khadaab uu galay mid ka mida oo ah safarkii uu shaam u galay safarkaa uu shaam u galay cumar binu khadaab radia allahu canhu oo runtii ahaa safar uu in badan lahaa waxaan doonayaa gobollada inaan maro ayaa waxa u yimid war odhanaya waa inaad timaado qudus marka riwaayaadka kama qaala alimaam atabari fii kitaabihi taariikhu lumam walmuluuk a'immadu waxay leeyihiin camar binu caas bay qolo leeda uu yeedhay qolona waxay leedahay abaa cubeyda camir binu jarah walaa yahimuna axadu lismayn in loo yeedhay labada saxaabi mid ka mid unbaa u yeedhay sidii buu ku baxay safarkaa cumar uu galay waxaa ku jiray dariiq dheer oo u galay guriga dahiran ee maanta aynu warkiisa ognahay waa meesha dunida maanta ugu warka badan leh maa yusamaa asharqu alawsat bariga dhexe meesha loo yaqaano waa meesha aa ogtihiin maanta wararka ka baxa b b c da iyo kuwa voiceka ka baxa iyo kuwa motocarla ka baxa iyo kuwa ka baxa idaacadaha kale yurub ay leedahay oo dhan intooduba shan iyo tobanka daqiiqo ee ay warramayaan siddeed daqiiqo waxay ka warramaan bariga dhexe leanna waxa weeye waa meesha la ysku haysto dunida oo dhan waxaa mara toddoba meelood oo intuba xidhiidhiyo dunida oo dhan oo haddii la dhigto yacni ma garatay la dhigto ciidan la dhigto dunida oo dhani ay kala xidhmayso toddobadaa madiiq intuba muslimiinta ayaa ku jira waana intaa bariga dhexe la yidhaahdo waana taa aynu ka warramaynay oo iska daa waddamada kale oo sacuudi arabiya oo kale boqol kiiba lixdan ayaa ku jira shidaalka kaydka dunida oo dhan boqol kiiba lixdan wamaa adraak ma fi iiraan wamaa adraak ma fi lciraaq wamaa adraak ma fi e yani ma garatay fi limaaraat dee maxaad u malaynaysaa inta kale ee khaliijka oo intuba ay soo saaraan shidaalka marka laysu wada geeyo waxa ay noqonayaan in shidaalkii dunida oo dhan uu ku jiro bariga dhexe isgaadhsiintii baynu ka warranay oo haddii ay xidhanto dunida oo dhan xidhmayso oo intaasoo kun oo markab saacadihii ay iskaga gooshaan madiiqada muslimiintu ay wada degan yihiin waxay intaa wehelisa shidaalkii dunida oo meesha yaalla waxay intaa wehelisa yacni xikamka kale ee bani aadamku aanu weli ogaan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhulkaa dhigay ikhwaani meeshaasi uu safarkeedii waana meesha maanta aynu ognahay dhibta ka taagan oo kun iyo milyan oo muslimiina oo maanta dunida jooga ka yaabisay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ilى اlmasjid اlأqsى اladي baarakna xawlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa الsamiic اlbasiir wa fi اlxadiisi الصaxiix laa tashud الrixaalu ila halaaثaةa masaajid wa minhm almasjid اlأqsى xadiiska صaxiixa saddex masjid ayuunbaa inta loo adkaysto loo guuri karaa buu yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaa oo cibaado loo tegi karaa saddex meelood baa la ogol yahay qofku intuu xamaantiisa u qaato inuu u safro waa masaajidkaa madiine ku yaalla waa almasjid alaqsa iyo xaramka saddexdaaba waa lagu ogolayay intaad u xamaan xidhato inaad tidhaahdo waxaan tegayaa masjidkaasi oo aan ku soo cibaadaysanaya ma'juurna uu qofku ku yahay idan saddexdaa masjid mid ka mida sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramayo ee nebiga calayhi isalaatu wassalaam rixladii ugu qiimaha badnayd rasuulka sanadkii ugu adkaa wuxuu ahaa sanadka loo yaqaano caam lxus sanadkaasi waa sanadkii ay dhimatay khadiija bintu khuwayle waana sanadkii uu dhintay abaa aalib labadii garab ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa waa sanadkii ay dhinteen waana sanadka rasuulka casuumaddii ugu weyneyd ee lagaga tacsiyadeynayey labadaa garab ee ka dhintay loo dheelmiyey inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmo safarkaasi halkee laga diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu ahaa safarkaa israha baytulmaqdis baa la geeyey dabeeta qudus baa laga diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo la tilmaamayo muhimadda uu leeyahay masjidkaasi ikhwat alislaam masaajidkaasi ayaa u baxay cumar binu khadaab radia allahu canhu waynu ognahay maanta waxa uu yahay mana jeclayin wakti badan aan siiyo marar horena waynu tiltilmaannay caawana wakti badan inaan ku qaado ma aan jeclin maanta sida uu yahay qudus bal sida ay tahay bariga dhexe inaynu ka warranno waxay nagaga filan heshiiskan oslo lagu gaadhay runtii israa'iil ay baasgaraysay waxaa keenay baa la yidhaahdaa markii laysu geeyey laysu ururiyey diraasadu sameeyey nin faransiis oo geologisa oo runtii khibrad badan u leh waxaa ku jira dhulka hoostiisa isagu markaa waxa uu diraaso ku sameeyey biyaha ku jira bariga dhexe diraasadii in badan markii uu ku mashquulsanaa wuxuu soo saaray laba kun iyo shan iyo labaatanka in biyuhu ay ku yaraanayaan bariga dhexe waxaana usoo gudbiyey macmal maraykanku uu leeyahay iyaguna israa'iil bay u gudbiyeen laba kun iyo shan iyo labaatanka dadka ku noolaanaya bariga dhexe iyo biyaha ku jira bariga dhexe way kala yaraanayaan weliba waxay ku adagtay israa'iil inay biyo hesho hadday sidan kusii jirto marka daraasadii waa tii keentay israa'iil inay hesho biyaha urdun iyo biyaha turkiga waana kii keenay heshiiska loo yaqaano oslo in ay ku dhaqaaqdo israa'iil si biyaha labadaa biyo ay u hesho intaasi waa inta iyagu inoo sheegeen weliba inta kale ay qarinayaan waa intay jaraa'idka ku soo saareen inta kale ay qarinayaan leanno iyagun baa waxna inoo sheegay iyagaa waxa ay ku go-aan qaadanayaan iyagun baa inoo sheegay intaasi waa inta inoo sheegeen inta kale ay qarinayaanna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa og oo kolba in yarbay macluumaadka ay soo daayeen ikhwaani dhulka aynu ognahay iska daa masaajidoo biyihii laysku haysto loo sii khadiday ilaahay baa biyaha haya isagaana bixiya laakiin bani aadamku aqoon buu leeyahay oo wax ku garan karo oo nin injineeri hadduu yidhaahdo dee masalan iminka odhan mayno qeybku wax ka ogaaday hadduu nin iminka intuu eego masaajidka oo halkaa dilaacsan uu yidhaahdo kaabadaasi way dumaysa oo nin dee farsamo yaqaana uu yahay oo uu cilmigiisii isu geeyo allahuma salli calaa maxamed uu yidhaahdo waxaa laga yaabaa inaanay bil kadib aanay kaabadaasi sii jirin oo kaabadii bil gudaheed ay ku dunto odhan mayno ninkaasi qeybku wax kasii oga aqoontiisii buu isu geeyey uu lahaa intana isaga ayaa markii hore wax ka ogaa dabeeto markii uu sidaas sameeyeyba aqoontiisii uu magarata wax ka tilmaamay ikhwaani fi llaahi biyuhu ha yaraadaan ama yaana yaraanin waa arrin qeybka ilaahay subxaanahu watacaala ku sugan bani aadamkuna uu wax ka tilmaami karo aqoonta uu leeyahay laakiin iyagu maanta sidaasay ula muuqatay masaajidkii markii la dhaafay in la amimo biyaha bariga dhexo oo dhan israa'iil ay gacanta ku qabato ma waxaad u haystaa jordan heshiiskii lala galay awal shay waxa uu ku salaysnaa biyaha urdun webiga urdun waa in israa'iil iyo ay u sinaadaan allahuma salli calaa maxamed iyo reer urdun kaana hada awal shart biyuhu ku salaysnaa turkiga iminka munaawaraadkii berigii dhaweete la bilaabay heshiiskii israa'iil laga dhexaysiinayey waxaa ugu horreeyey biyaha intaasi waa in biyaha israa'iil ay wax ku yeelato waana heshiiska halka lagaga saleeye la yidhaahdo sababtaase aynu iska noqono israa'iil oo maanta tiradeeda markii ay soo wada ursadeen tree million la gaadhsiiyey xataa kuwa dunida ugu qeybsan inta maanta israa'iil ku dhexno la leeyahy saddex milyan weeyey tiradoodu tirada ka soo horjeeday muslimiintuna ay kun milyan tahay ee xil uu ka saaran yahay masaajidkaasi fadlan can kuwa muslimiinta ee ku xeeran meeshaasi qudus oo aynu ognahay mushkiladda maanta haysata iyo sida ay yihiin waa labiyo siddeetankii markii israa'iil ay gashay lubnaan ay gashay ayaa began baa carabtu waati intay wada shirtayba faas bay iskugu tegeen markaasaa began loo yimid aasa lagui waa nimanka waa shirayaan de markaa tahdiidaadka iyo wuxuu yihi dee waad idaacaadka waad yaabaysaa tahdiidka ka baxay carabi maanta ayay isu tagtay muslimiintii kalena way u yeedhanaysaa wallahi arrinkeenu ma yeelna beegan oo aada u qoslaya ayaa ka soo baxay moogtay t v-ga israa'iil isagoo dadka qancinaya lubnaan waynu galnay muhimaddii aynu lahayno waynu gaadhnay falastiiniyiintuna lagama yaabo inay ku noolaadaan buu yihi lubnaan waana laga qaadayaa buu yidhi carabi way shiraysaa walaa ta'tii bijadiid iminkay isu tegeen laakiin waxaan idiin sheegayaa inaad deganaataan laa ta'tii bijadiid waayo waynu ka sii horreynay buu yidhi naxnu fi daawila inta aan lasii fadhiisan baynu sii qorshaynay waxa la yskugu imanayo wahal ta'ti alcarabi bijadiid miyaa ka sugaysaan buu yidhi carabi inay wax cusub keento miyaa ka sugaysaan carabi inay wax cusub keento muctamarkii baa la yskugu tegey waa la shiray waa la qaylqayliyey nin walba halkii aad baa idaacaadka yani iclaamka aad baa dawladaha carabiyeed oo dhan looga xoojiyey waa laga qaylinaya aad baa loo qayliyey ninkii ugu horreeyey markuu shirkii dhammaadu soo baxay ayaa ninkii nin runtii journalista waraystay asuu salaamay asuu yidhi ka waran maada yani maxaa ku heshiiseen buu yihi asuu yidhi itafaqna wamaada itafaqtum qaala itafaqna anlaa natafiqa abada waanu soo heshinay buu yidhi waxaanu ku heshinay buu yidhi anaan weligii heshin waxaanu ku soo heshinay shirkii waanu soo ururinay intaasoo cishaanu qaylinay ikhwaani waaxibaay fillaah ma aan jeclay inaan ka warramo wadciga muslimiinta ee maanta iyo bariga dhexe laakiin waxaan doonayaa si aynu u garanno cumar binu khadaab oo socodkii aynula bilaabayno wuxuu qabtay waayo markaasaynu fahmaynaa maantaynu u taagannahay islaamku isaga oo taliskiisu uu joogo madiine oo laga tiro badan yahay oo laga xoog badan yahay oo laga lacag badan yahay oo laga imkaaniyaad badan yahay le waxaa la idhaha qadiifad laga soo qaaday boqortooyooyinkii muslimiintu ay ka soo horjeedeen oo tan masaajidka xaggiisa hore taallo oo kale ah oo ka samaysan macdanaha qaaliga ee wakhtigaa jiray ayaa cumar markii loo keenay ayaa la yidhi heraqle ayaa briij yar oo uu uga tallaabo gurigiisa agtiisa ayay taalla meel yaroo jisri oo uga tallaabo agtiisay taalla oo markii fooqa la qabsaday waa lasoo gudbiyey tii maxay noqotay toban kun oo kun toban kun oo kun yacni waa boqol milyan oo dirham ayay noqotay intaasi waa nimanka adduunkoodu ma odhan karna markaa way adduun la-aaye kuwa caynka ahaa ayaa cumar binu khataab radia allahu canhu markii lagu yidhi qudus waanu dul fadhinaa waxaanu doonaynaa inaad soo baxdo ayaa u baxay cumar binu khataab radia allahu canhu riwaayaadka ugu saxiixsan waxay leeyihin tiro kooban buu la baxay oo runtii aan ka badnayn asaabic aliyeed qolo toddoba yidhaahdaan qaarna toban ma gaadhsiiyaan cumar binu khadaab oo mus wax laaliya wixii gaalo jiray oo dhani ay leeyihiin war ninkaasi un yaa idin tusa oo maalin inta wafdi uu yimid madiine uu yimid ay aada u raadiyeen guriga ugu dheer ee ugu cad ee ugu quruxda badan leh guryihii bay raadiyeen kolba guri bay hor tagaan markii dambaa nin muslima ay waraysteen ay ku yidhaahdeen ayna cumar markaasaa uu kaxeeyey waxa uu dulgeeyey geed madiine ka baxsan oo hadha oo allahuma salli calaa maxamed uu qoroorx yar uu hoos yaallo oo aanay waxba uga hoosaynin oo uu iska hirdo cumar binu khadaab radia allahu canhu faqaaluu lah cadalta yaa cumar faxkamt fanimta fii huna wanaquulu nashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxammadan rasuulu ullah cumarow waad cadaalad fashay markaasaad xukuntay markaasay kuu saamaxday inaad nabadgelyo ku seexato bannaankaa cidlada ah isaga oo sidaas annagana waxay nala tahay bay yidhahdeen waa waftigii dhammaa ee gaalada ahaa inaanu nidhaahno nashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxammadan rasuulullah inaanu diintaa raacno wax nooga sokeeya ma ay jirto diintaa ninkii dunida oo dhan haystay ee hortaagnaa uu iska fadhiyo geedka cidlada ah hoostiisa ah ee uu aaminka ku yahay inaanu taa si hoos fadhiisanno aanu raacno ayay nala tahay bay yidhaha wa ficlan ikhwaani fi illaah yani markii uu waraysanayay heraqle oo ku yidhi cumar tasawar lii cumarkan laga sheekeynayo bal iiga waran buu ku yihi jasaama binu masaaxib yani kayfa tuulu wa maadaa yastacmil bihiyaabi dharka uu xidho socodkiisa yani iiga waran buu yihi waana ta la yidhahda hiraqle waxau ku yihi hada yamshi bisiirati alambiyaa kaasi siiradii ambiyada ayaa uu ku socdaa ka aada leedahay dunidii oo dhan buu qabsaday oo xataa hiraqle oo dee waktigaa boqorkii ruumiyiinta oo dhan ahaa ayaa uu halkaa ka raadiyey cumar binu khadaab radia allahu canhu ikhwaani fi illaahi cumar sidaasuu iskaga baxay isagoo tiro yaroo kooban wata qadiyadda maanta muslimiinta ka maqan ee lagala dagaalamay oo ah nusirtu birucbi bimasiirati shaam yani waxaa laigu gargaaray buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam bil socodkeed ayaa laygu gargaaray in gaalada ilaahay rucbi geliyo in bil looga socdo ayaa laygu gargaaray buu uhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markuu ka warramayey waxyaalaha ambiyadii kale lagaga khasisay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ayay ka mid ahay wa ficlan taa waxaa la mida qofka muslimka ah ee raaca dariiqa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam oo cumar aynu ku tilmaansanayno waxaa la socodkaa cumar uu galay meel dhexe ayuu marayoo waxaa la idhaha meeshaasuu kula kulmay dad waa magaalo nasraaniyiin oo muslimiintu ay dhakada ka xukumaan marka waxaa la yidhaahdaa buur baa dad markii uu magaalada kusoo baxay unbaa dad badan baa soo dhaweeyey waa dad nasraaniyiin oo doonaya inay cumar arkaan markii la yidhaha waa cumar binu khataab dabeeta dad buur ku jiray aada u shiideen buurtii bay aada u dhagaxeeyeen aada u dhagaxeeyeen marka cumar binu khataab ma garanay waa la yaabiye isla nimankana maxay buurtan u shiideen cumar binu khataab markii uu dadkii la hadlee uu salaamay ayaa nin baabuurti ka soo daadegay mar allaaliye markii ninkii uu soo daadegay bay shiidkii bilaabeen cumar baa ka joojiyey marka ninkiibaa siduu usoo socday ayaa cumar binu khataab oo hor yimi waa nin aada u gariiray oo dhib badan ee ka muuqato cumar binu khataab baa arkay inuu dhexmoonayo laba go- buu sitaa markaa gu-ii sare hoose ayuu kor u qaatay cumar binu khataab markaa kii sare ayuu intuu iska qaaday buu ninkii u tuuray ninkii baa intaanu go-gii qaadan buu ka dul ilmeeyey faqaala lahu cumar limaada tabki ayuha arajul ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi maxaad u qaadan weydood u ooyeysaa buu yidhi dharkii ii soo galay buu yidhi intii aan noolaa waa gu-ii iigu wanaagsanaa buu yidhi ka aan kuu soo tuur marka ninkii oo ooyaya wuxuu u qaatay cumar binu khataab inuu gu-i yaraystay wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin maan yaraysan go-a buu yidhi oo waan arkayaa dee inaad labadii hoyaad sideetii midaadii siisay laakiin waxaan aada ula yaabanahay buu yidhi anigu waxaan ahay nin nasraaniya waxaanan la noolahay buu yidhi koox kale oo anigay la mida cudurka la yidhaha judaamkaa nagu dhacay oo buurtaasaanu ku jirnaa buu yidhi marka nimankan aanu isku diintanahe aanu ka dhex dhalanay wuxuu yidhi mar allaaliya markaanu isnidhaa soo daadega oo magaalada wax ka iibsada cudurkaasay ka baqanayaan oo wayna shiidaan buu yidhi dhibaata kuma jirta buu yidhi inay halkaa nagu karantiimeeyaan laakiin caqli ay isku yidhaahdaan nimankan raashin u geeya ama waxay ku noolaadaan siiya ayaan jirin halkaasaanu ku xidhannahay habeen habeen baanu baxsannaayoo markaasaanu raashin meelahaas aanu ka soo qaadan arrintaasaana haysato waxaan ka ilmeeyey buu yidhi adigoo nin muslima ah oo madiine ka soo safray raxmadda aada ii muujisay buu yidhi ee labadii shay ugu wanaagsanaa ee aada haysatay mid ahaan aada iisoo tuurtay baa iga ohaysay buu yidhi cumar oo runtii ahaa saxaabi aada u xusuustay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ilaahay u ashkatooday isagoo runtii naftiisa ku ashkataynay waylak ya bnu khataab ma taquulu lirabbika qadan idaa atayta wayla umma cumarin lam talid cumara cumarow hooggaaga eh ina khadaabow maxaad ilaahay ku odhan doontaa berrita hole markaad u tagto buu naftiisa ku yidhi cumar hooyadii hoog bay lahayd maxay cumar u dhalaysay buu yidhi muxuu naftiisa ku canaananayaa nimankani waa dad nasraaniyiina oo kiristana laakiin waxay hoos yimaadaan maamulka muslimiinta cumar binu khataab markiiba war buu diray ciidamada muslimiinta ka agdhow meesha markaa wuxuu yidhi waxaa ii soo heshaa ninka muslimka ah ee bayskan degan yacni ciidamada muslimiinta jiidan yaa haysta saxaabiga haysto waa in lasoo raadiyo ciidamadii muslimiinta aada loola hadlay yaziid bin abi sufyaan baa la ogaaday inuu jiiddaasi isagu ku leeyahay inuu ilaaliyo kana dagaal galo yaziid baa loo yeedhay sidee u dhacdaa buu yihi cumar binu khataab radi allahu canhu dad bini aadmiya oo muslimiinta hoos yimaada oo ku nool buur oo aan waxna cunin bal sababtoodaad ka warramaysaa buu yihi marka yaziid bin abi sufyaan baa maxkamaddii la taagay yaziid oo runtii saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa ayaa ka jawaabay wuxu uhi yaa amiira almu'miniin salaada subax waanu ka kacnaa habeenkiina waanu soo hooyanaa buuri bacda salaatu subxi mubaashara waanu ka baxnaa buuri dhulkan leannao dhulkani dad muslimiina ma aha waanu ka baxnaa buuri dhulkan habeenkiina waanu soo galnaa weli buurtaa wax ka soo daadegaya iyo wax gelaya maanu arag buu yidhi lanoomana sheegin buu yidhi dadkan aanu meesha joogo haddii la helo buu yidhi buurtaasi oo aanu aragnay cid gelaysa ama cid ka soo daadegaysa ama ma garatay naloo sheegay inay cidi ku nooshahay annaga ayaa leh wixii eeda ka yimaada arrintii baa cumar binu khataab uu taxasusay wuxuu ogaaday inaanay ogeyn saxaabadu in meesha dad ku nool yihiinba ila waa nimankan iyagu is-oge markay soo daadegayaanna halkaasaa lagu dhagaxeeyaa iyagun baa is-og saxaabadu salaada subaxna waa ka baxaan habeenkiina way soo galaan cumar binu khataab wuxu uhi halkaa ka tegi maayo ilaa aasiisaan buu ihi raashinka muslimiinta ciidamadoodu ay leeyihiin waa inaad siisaan waa in wixii aa u qaban kartaan aa u qabataan mar waloo lasoo dira buu yihi ciidanka muslimiinta raashinkooda ama aad bixinaysaanna waa inaad ku dartaan buu yihi ma garatay raashinka aad siinaysaan ciidanka muslimiinta ee mujaahidiinta qeybtooda waa inaad ka siisaan buu yihi dadka halkaa ku nool ee nasraaniyiinta wa ficlan taa maanta waxaa u baahan israa'iil oo dunida haysta taa maanta waxaa u baahan kuwa maraykanka sheegta inay ogaadaan islaamku cadaaladda u hayo bini aadamka marka uu talada hogaamiyo ma aha islaamka in lagu shaabadeeyo dadka maanta jooga ee iyagu intay xukumaan haddana ay yidhahdaan islaamkii baa sidaa sameeyey intay iyagu sameeyaan ay yidhahdaan islaamkii baa sidaa sameeyey ma aha in islaamka taa loogu mitl qaado islaamka marka aynu ka hadlayno wixii uu qabtay waa inaynu dib ugu noqonno saddexdii qarni ee islaamku uu toosna oo ay ka mid yihiin qarnigii khilaafadu ay ku dhex jirtay oo ay ka mid yihiin markii saxaabadu ay hayeen kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaasaynu ugu masal qaadanayna cadaaladdu islaamku muujiyey waana taa aynu ku tilmaamayno shareecadda marka la rexelo iska daa dadka muslimiinta oho ikhwaanii fillaah dee waxaa ku hoos noolaanaya dee dadka aynu ka warramayno oo iyaguna maanta dadkii noolaa ee muslimiintaabay iibsanayeen keliyahoodii qof dhan oo bini aadmi oo muslima maanta waddamada laga ganacsado jidhka bini aadamka oo dhan waa waddamada muslimiinta yaana ka ganacsada maraykanka iyo yurub lacagtii muslimiinta ay haystaan maca daalik jidhkeennii bay iibsanayeen waxay gaadheen intay ku gaajaysiiyeen inay gaadhaan ilmahaaga yar inaad kelidiisa iibsato si aada ugu noolaato masar bay maanta ka dhacaysaa laga qaylinaya leanno iyagaa gaajaysiiyey dalkii misri ay sideed iyo afartanka milyan ay ku noolaayeen oo meelaha maanta laga iibiyo ilaa gaajo markay ku rideen dadkii muslimiinta ay gaadhay in carruurtooda keliyahooda ay badh iibiyaan oo macradkii la keeno waxaasina waa takhdiid runtii iyagu ay sameeyeen ikhwaani fillaahi cumar aan iskaga noqdo socodkiisi socodkii uu cumar galay oo ficlan qudus ahaa inuu tago waxaa ka mid ahayd socodkaa uu sameeyey ee runtii aan dheerayn laakiin lugta ahaa madiine ilaa allahuma salli calaa maxamed qudus saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabi walba wuxuu aada u jeclaaday inuu arko cumar binu khataab iyagoo ku kala maqan meelo badan meeluhuu maray waxaa ka mid ahaa mu'ta waa meeshii khaalid binu lid radia allahu canhu uu runtii ka dagaal galay maalintii ugu horreysay ee uu soo islaamay fatrad yar kadib dagaalkii ugu horreeyey ee uu galay ah dagaalkaasi oo saddex kun oo saxaabi ay ka jeedeen dhinaca muslimiinta gaaladana runtii ilaa boqol iyo konton kun lagu qiyaasay tiradooda riwaayaadka qaarkoodna boqol kun ay yidhaahdaan qaarna laba boqol baabay gaadhsiiyaan ayaa uu khaalid bin lid radia allahu canhu dagaalkaasi hogaamiyey marka cumar waxaa runtii la yidhaahdaa khaalid oo ilaahay kulmiyey ayaa uu halkaa ku waraysay oo yihi walaal waxaad iga warantaa balberigii dhulkan saxraaga ah ee bannaanka ah sideed gaaladii ugu jabisay khaalidna runtii ficlan saxaabi deki uu ahaa inkasta oo khibrad badan u lahaa oo la yidhaahdo tababarkiisu waa badnaa waxay intaa u helisay dhulka wuxuu ahaa dadkan aada u mara sahankiisu aada buu usugnaa yani sahankana waa ku wanaagsanaa dhulkana aada buu u kala yaqaano waata u sahlaysay sahanka tababarkiisuna aada buu u badnaa lama hayo labiyo tobanka saacadood ee maalintii habeenkii saxaabadu ruhbaan bay ahaan jira habeenkii saxaabigu waa taagnaan jira oo ilaahayba ku xidhnaan jira laakiin labiyo tobanka saacadood ee maalintii lix saacadood tababar buu khaalid ku jiri jira waxaa la yidhaha markay ugu yaraato dee markii ugaadhu ay dhammaatay si uu faraskiisa iyo isagu tababar ay ugu jiraan meesha ugu fog buu u ugaadh raadsan jiray khaalid bin haddaanu ku jirin markaa dagaal aanu ku jirin leannu farasku waa inuu ku jiro tababarkiisaasi waxaa la mid ahaa isaga khaalid bin lid radia allahu canhu muthana binu xaaris oo iyo dee rag badan oo kale oo saxaabada o insha allahu tacaala xagga dambe aynu ka tilmaami doono cumar binu khadaab wuxuu weydiiyey meeshaa bannaan siduu ugu guulaystay wa ficlan kamaa naclam khaalid muu ahayn saxaabi cilmi badan oo qur-aanka dhakada ka wada haya manu ahayn nin axaadiista soo daliiliya waxay gaadhay nin la dilayo oo gabadh muslimadii ay tihi ninkaa aan dilo maadaama ninkayga uu dilay umu abaan bintu cutba bintu rubeyc oo ninka loo yaqaanay thomas markii la qabtay ay tihi uu ay tidhi aan dilo waayo yacni ninkaygii oo siciid ahaabaa uu ninkaasi dagaal gudihii ku dilay marka haddii kol la qabtay anigu aan leeb ku ganabay khaalid wuxuu ka jawaabi kari waayey talow haddii ninkaasi mar keliya aada nafta ka qaadi weydo arrinkiisu muxuu noqonaya arrinkii baa ku adkaaday sahana way ku jireen saxaabo runtii xula oo culimmadii aanay ku jirinna way ahaayeen markii ninkaa ay qabteene qabashadiisu ay timi waa mas'alo maanta laga yaaba agteedna inay ku fududahay laakiin khaalid bin wuxuu ihi talow arrinkiisu muxuu noqonayaa ninkaasi haddaad mar keliya aada ugu dili kari weydo ilaa xad la yidhahdo markii dambe iyadaaba iska daysay oo saxaabigaa qabay oo runtii nin aada u khayr badan ahaa ayaa markii uu sii dhimanayey u ogaa in runtii ay ku jirtay ciidamada muslimiinta ay la socotay ma tira haddii ilaahay guul ka siiyo muslimiinta oo ninkaa la qabto waxaan odhan doonaa anigu aan dilaan odhan doonaa bay ku sii tiri markaasaa wuxuu ku yihi laa takunii mila aakilati alakbaad yowma uxud liannaki nasha'ti fi lislaam shaahidii lilahi subxaanahu wa tacaala ha noqonin sidii tii beerkii xamse cuntay sidii walaasha umu aabaan bintu cutba bintu rubeyca hinda bintu cutba bintu rubeyca marka umu aabaan bintu cutba waxay walaalayen hinda bintu cutba bintu rubeyca oo runtii dee abaa sufyaan binu xarbi uu qabay sidoo kale mucaawiya bin abi sufyaan iyo yasiid bin abi sufyaan saxaabadaa waaweyn dhashay waxau lahaa sidii walaashaa ha noqonin xamse u cadhootay markii gaalada ay ahaayeen ee tiri maadaama aabbahay uu dilay waa ina ninkaa beerkiisa cuno adugu gabadh muslimadaa tahay maanta ninkaa ha u dilin haddii ilaahay sabab kuu dhigo ninkaagii buu dilay laakiin ilaahay dartii uun arrinkaagu ha ahaado ayuu ku lahaa waxa la idhaha leebkii markay gelaysay bay kelmaddii xusuusatay markaasay iska daysay khaalid bin waxa la idhaha ninkii uu iska sii daayay mawduuca waxay geliyey saxaabadu takhasusaad bay kala yeelan jireen nin walbana halkiisaa lagu ilaalin jiray haadaa yacni yatakhasas bikada maanta gaaladu ay nagu mashquuliyeen qof walba meesha uu ku haboon yahay ha la dhigo dee waxaynu leenahay afar iyo toban boqol oo sannadood ka hor ayaa nin walba meesha uu ku haboon yahay islaam ku dhigay waa ka khaalid cid ka daba hadli jirtay ma ay jirto boqol kun waxa uu hoos iman jiray abaa cubayda caamir ibnu jaraax wahuwa min casharati almubashiriin wa kana caaliman bikitaabi illah wa bisunati rasuuli illahi sala allahu alay wasalam khaalid baa yidhi waa khaalid baa yidhi waxaa jooga ma garatay abu darda waxaa jooga yacni sayd binu saabit waxaa joogay aba ayuub alansaari oo kibaaru saxaaba ah oo waliba mujaahidiintii waaweyneyd oo runtii safka hore joogtay khaalid inta uu joogo saxaabada cilmiga badan leh ee fiqhiga badan leh khaalid wuxuu yidhaahdo uun bay sugi jireen inta jihaadka lagu jiro oo dhan leanna waa takhasuskiisii wey isagun baana lagaga dambayn jiray wa haada amaranaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam an nunazila annaasa biqadri manaasili cumar waxa uu ku weydiiyey khaalid meeshaa cidlada ah sideed ugu jebisay buu yihi gaaladi wuxuu uhi walaal markii zayd binu xaarisa iyo allahuma salli calaa maxamed jacfar bn abi aalib iyo cabdillaahi bnu rawaaxa saddexdaa saxaabi ay istishhaadeen oo saddexduba nebigu uu sii carabaaday haddii uu hebel istishhaado hebel baa qabanaya haddii u hebel istishhaado cabdillaahi bnu rawaaxa ansaariya ugu dambeeyey ilaa xad cabdillaahi bnu rawaaxa markuu rasuulku yidhi ayaa ansaartii oo dhan saxaabi caalima oo runtii maca daalik shaacira oo saxaabadii ansaartii oo inid ka mid ahaa buu ahaa ansaartii oo dhan baa hogatay labada hore muhaajiriin bay ahaayeen talow muxuu rasuulku ka sheegi doona markaasuu yihi isaguna wuu istishhaad marka khaalid bin waliid baa axad saxaaba raayadii uu qabtay khaalid oo xagga dambe jooga oo runtii ciidamada muslimiinta ee dee mushaata ah dagaalka wada ee magaratay ciidamadii lugta ku jiray ee xagga dambe joogay dagaalka ku jiray ayuu u dhiibay raayada markaa khaalid buu ku yidhi adigu qabo adigaa dagaalka hogaamin waxaa isla markiiba khaalid ciidamadii muslimiintu laba u qeybiyey saddexda kunba waa mujaahidiintii saxaabada oo nebigu calayhi salaatu wasalaam usoo diray intubooda saxaabay ahay laba u qeybiyey qayb wuxuu yihi difaac gala qaybna buur yaroo ciidoo ka dambeysay buu yihi xoog ugu soo wareegay marka buurtu way ka dambaysa difaac bay ku jiraan buurtii baa nin walba wuxu uhi faraskaaga intaad eryi karto waa inaad erido maca daalika waa inaad ku soo wareejiso intaasoo goor buurta maxaad u malaynaysaa faras meel ciida la eriyey oo la yidhi xoog u eri oo la wareejinayo waxa la yidhaha boord baa isxidhay waa kun iyo shan boqol oo faras oo lagu wareejinaya xaggii dambe boordkiibaa wuxuu qariyey masaafad aan xid lahayn markaasaa gaaladii ay isweydiiyey wuxuuhi aniga boordkaasi muxuu ahaa mid baa yidhi dee boordkaasi xagga dambe muslimiintu ka socda boordkaa maxaa kicin kara bu asu yihi ugu yaraan boqol kun oo faras ayaa kicin kara bu yihi boordkaas yani mid baa qiyaasaya ka mida qiyaasta war saddex kun baynu u taag lahayne haddii boqol kun ay kusoo biireen maxaad u malaynaysaa guud marka saxaabadu waxay ahayn saddex kun way sogeyn tirada waa la isqiyaasaya maxaad u malaynaysaa buu yihi nimankii haddii xagga dambe waa halkii muslimiinta laga so boqol kun hadday kusoo biireen maada natasawar marka gaalada dagaalkii bay joojisay dibu gurasho ayay bilaabeen dabeete khaalid bin waliidna saxaabadii wuxuu faray in dibu gurasho xeel dagaal la sameeyo isagu markaa saxaabadinbuu nabadgelinaya ilaa markii uu dagaalkii halkaa ku joojiyey iyadoo gaaladii ay joojiyeen oo ay u arkeen muslimiintii inaanay jabin waxay is idhaheen dagaalka ha la hakiyo gaaladu laakiin khaalid bin wuu ka aagbadeshay ilaa uu dib u saaray saxaabadii waayo wuxuu arkay saddexdaa kun oo ah saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu jeclaa oo meeshaasi ku wada istishhaaday iyo ciidanka oo ka badan inaanay caqli ahayn in dagaalku uu sii socdo waa in la joojiyey buu ihi khaalid waanu ka dadaalay waanu nabadgelin waxa la dhaha madiine ayaa lagu qayliyey oo la yidhi waa soo yaacdeen waa soo baxsateen ilaa axad nebigu calayhi salaatu wasalaam uu khaalid aagud ugu duceeyey oo uu runtii ma garatay yidhi kuwaasi anigay aw mutaxayizan ilaa fia qofka waxaa loo ogolayey marka uu walaaladii kaashanayo inuu koox kale u leexdo oo oo uu ku biiro anigaa fiadiya buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam khaalidna aada buu ugu duceeyey nabadgelinta uu soo nabadgeliyey saddex kun oo saxaabi oo runtii aan ku talagelin inay la kulmaan boqol iyo konton kun oo islahaa tirada aad la kulmaysaan ilaa labaatan kun soddon kun bay tahay ikhwatii fillaah maalintaa cumar binu khataab wuxu uhi acajizna alummahaatu an yalidna midla khaalid hooyooyinku miyay ka caajiseen buu yihi islaamka inay khaalid oo kale ay u dhalaan wa ficlan cumar aada buu u jeclaa khaalid inkastoo meelo badanna uu lahaa walal halkaa laga habboon waxaa la mid a maanta khilaafka muslimiinta ka dhexeeya gaadhay in intii masaajidka ku wada noolayd ay iskhilaafto ee gaadhay dee waxaa maanta muslimiinta caalamulislaami haysta ee gaadhay meel aynaan garanayn saxaabadu way kala gedisnaayeen min xaytu wijhati nadar oo khaalid iyo cumar waxyaala badan bay ku kala gedisnaayeen haddana waa kaa u ducaynaya isagaa casilay markii uu arkay in khaalid hawshii ay ku badatay ilaahay muslimiintii ku fitneeyey oo xataa saxaabadii waaweyned ay dagaalami kari waayeen ay yidhaahdeen khaalid ciidanka uu ka maqanyay ma dagaal gelayno saxaabadii baa waxay gaadhay in caqiidadii xataa qaarkood ay khaalid ku kalsooni badan ay siiyaan oo xataa ciidamadii muslimiinta qaar ay dagaal geli waayeen oo ay yidhaahdaan khaalid inuu dagaalkaa hogaamiyey tahay waa lagu fitneeyey waana tii keentay in khaalid bin waliid uu ciidamada ka fadhiisiiyo mansabka ugu sarreeya oo uu ka dhigo howlgelinta wa ficlan reer bani maqsuum oo reerkii uu ka dhashay ahaa dadkuma waxay ahaayeen wada culumay ahayn laa ya ikhwaani fillah sidaa maanta aynu nahay unbaa dadka in wanaagsan laakiin mushkiladda maanta muslimiinta haysata intoodii xumayd bay soo qadimeen saxaabada waxaa u telin jiray boqol nin oo isyaqaana oo aqoon u leh diintooda oo aqoon u leh meeshay u jeedaan iyaga laftigooda wax badan bay ku kala gedisnaayeen laakiin aada isu ilaaliya leanno khaalid bin waliid maalintaa reer bini maqsuum oo dhan baa u yimi qabaa'il bay ahaayeen sideenna adag oo isku xidhan oo tala ay ka dhaxayso muslimiinta xataa dagaalka marka ay gelayeen qabaa'il bay ku geli jireen laakiin islaamku waa jiheeyey wejigii ugu habboonaa buu qabaa'ilkii uga faa'iday khaalid bin waliid maalintaa la casilay reer bini maqsuum oo dhan baa u yimi ma cumar baa ku casili kale isagoo reer bani cadiye anta min bani maqsuum ma dhici kartaa inuu isagu ku casilo bay idhaha waa inaad dagaalanto waa inaad xaqaaga doonato waanu ogolnahay inaanad ku xadgudbin talada muslimiinta laakiin waa inaad xaqaaga doonato bay ku idhaha amaa wa ibnu lkhadaab xayun fala cumar intuu nool yahay waxaan ku kalsoonahay buu yidhi casligaygu inuu muslimiinta khayr u yahay inta uu nool yahayna waxaan ku hoos noolaanayaa kanfiga cumar binu khadaab radi xataa waxa ay gaadhay markii uu dhimanayey inuu u yeedho reer bani maqsuum iyo hooyadii intii ka joogtay adduunkaan leeyahay waa kaa buu yidhi marka ilaa lixdan kun oo dirham baa lagu qiyaasay adduunkii markaa uu ka tegay khaalid bin waxay noo ballana buu yidhi waxaa ugeynaysan cumar bin khadaab wahuwa yadacu ayna yeeshaa waxaan doonayaa inuu dhigo meesha uu doono ee uu jecel yahay adduunkaa aan ka tegey sidiisaa u qaadaysaan waxaa ugeynaysan cumar bin khadaab waxaana leedihiin sida aada ugu tasarufayso amiir almu'miniinka adiga ayaa uu kuu soo dardaarmay marka waxaa laha ximis maalintii xanuunka uu ku xumaaday ayaa habeen reer bani maqsuum guryahooda iyadoo laga ooyaya cumar bin khadaab uu yaabay oohintaasi leanna cumar muu ogolaan jirin in la ooyo waxaa la maalintii abubakar sii dhimanayay baa umu farwa oo ay walaal ahayn baa aada u oyday waa markii uu ka baxay ee uu go-ayu yaa caaisha idhabii ilaa umu farwa wa qaala skutii buu yihi u tag buu yidhi oo aamus ku dheh saddex goor markii uu diray ayaa ay aamus weyday ushiisii buu ula tegay cumar bin khadaab saddex baa uu ka jaray cumar bin khadaab markaasaa umu farwa ay aamusta waxau ku noqday abubakar waxa uu ka qaaday ma garatay maradii saarnayd wejiguu ka dhunkaday isagoo le yaa akhi maan jeclayn inaan walaashaa ku dhufto saddex ulood laakiin inahaa amaana walaysa tucma inahaa xaqun calaa man waliya biha walaysa xaqun laakiin waa amaanadii aad igaga tagtay buuhi ee ahayd in kitaabka lagu toosnaado ayay walaashaa jebisay markaasaa uu ma garatay go-i dib u saaro asuu sidii kaga baxay cumar bin khadaab oo oohinta sidaa ku ahaa markuu meel laga ooyay arka ayuu meeshii tegay markaasaa lagu yihi waa khaalid hooyadii rajulun fakana ashjaca min alfi rijaalin ma nin buu ahaa bay leedahay kun haddii ay yimaadaan dhinac buu dhigi jiray bay hooyadii markaa le asadun fakana yani ma garatay yani yani min alyazi alcarini adugu gabay caynkaas ma libaax buu ahaa libaaxa cartama ayuu sidaa kasii ah ayay hooyadii ku gabyaysay cumar waxaa la maalinta u runtii yihi wallahi ina hada laqaliilun biabi sulayman hooyadii buu ku yidhi intaasi laftigeeda ayaa runtii ku yar buu yidhi abaa sulayman yani khaalid bin welid adugu runtii waxa la idhaha khaalid buu u galay oo runtii markaa aan dhimano laakiin xanuunsanaya wuxuu dhi amiir almu'miniin xanuun baa i qabtay intaasoo goorna waan kusoo jiray buu yihi dagaal marka waxaan isleeyahay kani iminka qoladani qaada baan ku yidhi oo ma ogo waxaan u baxayo ximis waa dhimashadayda aad baana runtii loo jecla waxaan doonaya buuhi geerideyda inaanay dad badan waxyeelino la fogeeyo oo ximis oo aan aada uga dagaalamay laygeeyo marka uma sheegin iyaga laakiin iisoo ducee baa uu ku yidhi sidii baa uu ku baxay marka waa lasii saaray ikhwaani khaalid ma aan jeclayn mawduuca inaan sii tadaruqo laakiin halkiibaa inaga soo gashay markii mu'ta aynu yaro taabanayno intaa markii ay ku kulmeen ee uu yidhi hooyooyinku miyay ka caajiseen in khaalid oo kale islaamka ay u dhalaan ayaa cumar binu khadaab u dhaafay socodkaa dheer wuxuu tegey deer yar oo qudus agteeda oday yaroo meesha haystay oo runtii ka mid ahaa dadkii nasraaniyiinta ee meesha joogay ayaa waxaa la yidhaahdaa maqlay cumar inuu imanayo markaasa wuxuu u diyaariyey wafdi ka hortaga cumar wuxuu soo xulay dadkii ilaahay abuurka u dhaliyey ka hortaga oo soo dhaweeyey oo sidaas way ka hortegeen cumar binu khadaab cumar bay aada u soo dhaweeyeen waxa uu ku soo hagaagay wakti cumar uu awrka hogaaminayo oo inankii isagoo u shaqaynayo uu saaran yahay daabadda markaas salaantii bay is yidhahdeen malaa waa ninkanoo yarkii baa ku yidhi waar cumar binu khadaab waa ninkan awrka igu wada igu hogaaminaya haddaad doonaysaan inaad aada u salaantaan malaa markaa aslan baa kule cumar waa kan awrka hogaaminay laga soo bilaabo madiine ilaa halkaana marna aniga ayaa fuushanaa marna isagaa fuushanaaba wahada huwa alcadl kamay ahayn ma garatay rakuubka oo yara laakiin waxay ka ahayd tawaaduc ay ku barbaarinayeen dadka muslimiinta in qofku qof ilaahay abuuray uu yahay walaaladiina uu ka mid yahay inuu iska dhex joogo oo wax la qabana ay runtii tahay waana mushkiladda maanta dadka muslimiinta ah haysata ee qofka marka ilaahay nicmada uu kordhiyo awoodda ilaahay ku siiya waa nicmo oo lagugu eegayo maalka ilaahay ku siiya waa nicmo oo qofka lagugu eegayo caafimaadku waa nicmo oo qofka lagu eegayo cilmigu waa nicmo oo ilaahay qofka ku eegayo intaba qofku inuu ku toosnaado oo isku ilaaliyo qofka looga baahan yahay odaygii yaraabaa wuxuu aada ula yaabay cumar markii uu yimid show muddo yar ka hor baa nin baa u yimid wuxuu keenay kiish dhan oo lacaga wuxuu ihi miyaad garanaysaa kiishkaasi waxaan kuugu dhiibay waxaa ku iman doona ninkii dunida oo dhan qabsaday waxaanu doonaynaa waa nin dadka jecel waa nin dadka soo dhaweeya waa nin dadka la mida waa nin wixii la siiyey diintiisa ku bannaanba cuna marka aada midho siinayso u sumee buu ku yidhi